wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudugga ayaa magaalada hobyo waxa ay ka hirgelisay bixireenkii ugu weynaa ee gobolka mudugga kuwaasi oo loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan dadka reer guuraaga xoolodhaqatada ah guddoomiyaha degmada mudane cusmaan axmed cabdulle ayaa ugu mahadi celiyey wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug wasaaradda gargaarka wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale hay-adda baah oo hirgelinaysa mashruucan haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay oo uu ka mid yahay guddoomiyaha deegaanka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda kheyraadka iyo biyaha galmudug
ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa hay-adda baah arjinoofa iyo g f f ow oo runtii mashruucan hirgelintiisa qayb weyn nagala qaatay waxaan leenahay mashruucani waa mashruuc weyn weeye mashruuc ugu horeeyey galmudug nuuciisa laga sameeyo mashruuc aan filayno inuu dadka deegaanka wax taro biyo badan oo runtii mari jiray halakan mari jiray in looga faa'iidaysto ayaan rajaynaynaa dadka deegaankuna ay ilaashadaan waxaan loo sameeyey runtiina meelo badan oo sidaana ayaa jira inaan maaragtay ku kulanno xilwareejintii ama xarig jarkii biyo xiraanka deegaanka laga fuliyey biyo xiraankan waxaa iska kaashaday hay-adda bah iyo ajanova waxaana maalgeliyey g f f o wasaaradda arrimaha dibadda ee germaniga waxaan u mahad celinayaa bulshada maamulka runtii ay dadaaladii aan soo qaadnay inaan maanta soo gabagabayno miridhalkiina waa kan maanta waan gaarnay waxaan rajaynaynaa inay goobtan laga sameeyey ay tahay goobtii ugu mudneed ama goobtii ugu habbooneed ee mashruucan laga hirgeliyo waxaan sidoo kale runtii aan bixinay adfocasiga loo baahan yahay ka wasaarad biyo ahaan iyo in maaragtay meesha ugu saxan la doorto maantana waxaan joognaa guusheedii ama miraheedii waxaan runtii rabnaa in bulshadu ay ilaashadaan ka faa'iidaystaan aan lagu cayaarin infrastructureka halkan laga sameeyey insha allah waxaan rajeyhaynaa waxa halkan aan ka sugaynaa ama bulshada la raba inay oga faa'iidaystaan oo wax ilaahi xaggiis ku xiran oo runtii dadhibyada cirka roob ka soo dhacaysa waaye marka waxaan rajaynaynaa meeshaan xaaladaha la qiimeeyey oo runtii dadka oga faa'iidaysan karaan ay ku jirto inay majuur ay noqoto ama sandi mojir la helo sida injineeradu ay runtii ku taliyeen iyo khubaraduba laba xilli roobaad haddii meeshaan roob jiro in ajiifantigii koowaad oo meeshaan hawshaas ay ku samaysmi lahayd ama soil dhibitka ku samaysmi lahaa in runtii la gaari doono